mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliyeed ayaa waxa ay soo dhoweeyeen heshiiskii dowladda soomaaliya ay dhex dhigtay maamulada isku haystay gobolada koonfur galbeed oo hal maamul la isku raacay labadii dhinac ee saddexda isku haystay iyo dhinacii lixda gobol aaminsanaa ay meel isugu keentay dowladda soomaaliyeed sidaasina lagu heshiisiyey oo hal go-aan oo dowladda soomaaliyeed ay soo saartay maamuladaasna isku raaceen la isku wada raacay halkaasina lagu saxiixay oo beesha caalamka mas-uuliin ka socotayna goobta ay joogeen haddaba mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxa ay ugu warameen dareenkooda ku aadan heshiiskaasi siday u arkaan iyagoo arrin horumar iyo wanaag badan ku tilmaamay
bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sayidina moxamed waalaa aalihi wasaxbi wasalam barnaamijkii shalay xafladdii oo lagu heshiisiinayey koonfur galbeed soomaaliya labadii garab lagu heshiisiiyey wuxuu ahaa barnaamij juhdi badan la geliyey wakhti badan la geliyey waxa ka soo baxayna boqolkiiba boqol waa ku faraxsanahay waa arrin loo baahnaa in laga shaqeeyo loo baahnaa in hore loo dhaqaajiyo muddo badan sanad iyo dheeraadna ay ishaysteen labada garab alxamdulilah haddii ilaahay uu nagu guuleeyey in labadii garab laysu keeno ayna midoobaan dibna wax u samaystaan aad baan ugu faraxsanahay waana taageersanahay waana taageeri doonaa inta dhimanna waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay guul ku dhammaan doonto maya labada garab labaduba waa la baabi'inayaa laba madaxweyne ma jirayso labada garab waa la baabi'inayaa waxaa la soo magacaabayaa labada dhinac oo manshan qof xubnood oo iyo xukuumadda oo saddex xubnood ah saddex iyo tobankaas guddi waa in toban maalmood gudahoodii lagu dhisaa warqadda heshiiska saasaa ku qoran tobanka maalmood gudahoodii saddex iyo tobanka xubnood marka la dhiso waxay samaynayaan qaabkii labada dhinac ergooyinkoodii iyo qaabkii dowlad goboleedkii koonfur galbeed soomaaliya loo soo dhisi lahaa ayay ayay ka shaqaynayaan guddigaa saddex iyo tobanka ah soddon maalmood gudahoodna markii la keeno guddigaasu soddon maalmood gudahoodna waa in lagu soo dhisaa maamul goboleed kumeel gaar ah oo saddexdaas gobol ah shabeellada hoose bay iyo bakool ah in lagu soo dhiso bismi maan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin waa mahadsantiin ka xildhibaan ahaan maadaama gobolka shabeellaha hoose aan ka soo jeedo aada ugu faraxsanahay in maamul kumeel gaara loo sameeyo koonfur galbeed sidaa waad ogtihiin baydhabo waxaa ka jiray ismaandhaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey maamul lix gobol iyo maamul saddex gobol oo ay dad samaysteen muddo dheer kadib xukuumadda oo ku bixisay dadaal fara badan waxaa la iskugu yimaaday in la dhisto maamul loo wada dhan yahay oo ay dadkao dhan ka muuqdaan oo dega saddexda gobol sida shabeellaha hoose baay iyo bakool maamulkaas ka koobnaan doono saddexdaas gobol qoladii lixdana way tanaasushay qoladii saddexdana way tanaasushay waxaynu isku imaadeen maamul kumeel gaara in loo sameeyo oo loo yaqaano south west interim administration maamul kumeel gaarka ee koonfur galbeed taasna shacabkii soomaaliyeed farxaday gelisay dowladdeeniina farxad weynay geliso maadaama wadahadalladeedii ay ku soo gabgaboobeen sidii loo baahnaa dadkii kale ee garab nagu siinaayeen ay ka mid yihiin beesha caalamkana oo goobjoogka ahaa shalay saxiixii ka dhacay madaxtooyadana aaday ugu farxeen shacabka soomaaliyeed meel walbo ay joogaanna waxaan leenahay la shaqeeya maamulkaas koonfur galbeed inta soomaali ee dega saddexda gobolna way kabada qayb qaadan doonaan maamulkaas wayna iska arki doonaan maamulkaas mana jiri doonto cid lagu faquuqo maamulkaas soomaali way wada degtaa gobollada soomaali meel walba way degtaa marka waxaan leenahay inta walaalaheenna ee sulugsanna waxaan leenahay soo dhowaada maamulkaasna insha allah qaybtiina waad ka heli doontiin een ka baarlamaan ahaan insha allah xukuumaddeena maadaama ay shaqadaas qabatay annagu ka sharci dejin ahaan waa taageeraynaa waana soo dhowaynaynaa waana la shaqaynaynaa deegaanadeenna Ee, shacabka dega shabeellaha hoose ee degmooyinka sideeda degmo uu gobolka ka kooban yahay ee, markay arrintaas shalay maqleen ay idaacadaha ka maqleen aaday ugu farxeen arrintaas maxaa yeelay shacabka shacabka shabeellaha hoose degan ee, dagaallo badana ee, ku wajahnaa muddoodii muddooyinkii labaatankii sano oo dagaallo qabiil u badnaa marka maadaama ee, somalilan hadda ay tahay ee, maamul goboleed een, ee, dowlad goboleed ee, federaalka ah puntland ay tahay lana arkay labadaas ee, dowladood inay nabadgelyo haystaan waxay ku heleen maamulla ay dhisteen waxaa ku soo kordhay shalay maamulka koonfur galbeed maamullo kalaa jiri doona shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyagana sh- sidoo kale mar walba maamulka la baahiyo shacabka aaday u taageerayeen marka shacabka shabeellaha hoose shalay markay idaacadihii ka maqleen arrintaas way soo dhoweeyeen boqolkiiba boqol cid ka hor imaatayna ma jirto waxayna ka shaqaynayeen dowladda inay gaarto gobollada maxaa yeelay baarlamaanka xamaru ku shaqeeya xukuumaddana xamara ku shaqeysaa waa in la helaa maamullo gobollada degmooyinka dowlad goboleedyo maamul goboleedyo oo federaalka hoos taga oo shacabka gaarsiiya maamulka waa in la baahiyaa dowladnimada marka shacabka shabeellaha hoose aaday u taageereen arrintaas wayna soo dhoweynayeen dowladdayna la shaqayn doonaan dowla yaraado waa jirtay inay ku dhawaaqeen maamul shabeelle state ah Een, ee, sideedabana ee, dowlad goboleedyada waxaa weeyaan ee, dadka sida isku rabaan waaye kanna waa la hadalhayey baayo bakoole shabeellaha hoose shabeelle state waxay soo ifbaxday markii maamuladan saddexdii iyo lixdii ay soo ifbaxeen marka shabeelle state ee, waxaan leenahay ee, ee, qaybta aad ku leedihiin insha allah saddexdan gobol waa ka helaysiin sidoo kale ee, shabeellaha dhexe iyo hiiraanna sidoo kale hadday doo- israbaan maamuladaas gobolladana waxaan dhehaynaa maamul goboleed waa s- waa waa la samayn karaa shabeellaha dhexe kheyraad badanaa ku jira bad xeeb weynay leedahay ee, webiyay leedahay beeray leedahay xoolee leedahay marka shabeellaha dhexe waa gobol aad qani u ah marka wuxuu ku biiri karaa gobolahada gobollada hadda hore sida hiiraan galgaduud iyo wixii la mid eh caasimadda muqdishona waa maqaam gooniya leedahay marka dastuurkeenna wuxuu na faraa in dowladda federaal ee tahay oo maamul goboleed la samaynayo marka shabeelle state een, ee, waxaan leenahay arrintan way dhacday bulshada caalamka way taageertay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanadana way taageereen walaaleena soo dhowaada shabeellaha hoose inta deganna ee, xubintooda way ka helayaan ciddii u diidaysa ma laha shabeellaha dhexan insha allah waxaan idin u rajaynaynaa in maamulo kan ka fiican la dhisi doono oo dadkana ay maamulada uu wada gaari doono ee, barwaaqo iyo bashbashna la gaari doono marba haddii mandatka dowladda u yahay in dowlad- dowladda federaal la gaarsiiyana way ku socotaa in dowlad goboleedyada la dhiso taasaanay ku jirtaa ee, muhiimadda soomaaliya maanta ay u leedahay